galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha agostna waa saddex iyo labaatan sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali dot com idaacadda waxaa galabta wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaarihii weerarka ismidaaminta ahaa ee shalay lagu qaaday xarunta tababarka ciidamada magaalada kismaayo qaraxaas wuxuu ahaa qarax dad fara badani ku waxyeeloobeen annaga ka isbitaalka buutis kismaayo waxaana soo gaadhay soddon iyo siddeed dhaawac ah isbitaalka waxaa la keenay saddex maydah oo isbitaalka intayna soo gaadhin ay naftu ka soo baxday
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xag jirnimada iyo dhallinyarada qurbaha waxaa dhici karta in ama ay ku dhacdo muxuu ahaayey cadho markaa in ay ka faa'iidaysanayaan dad kale oo markaa runtii isticmaalaya teknolojiyadan casriga ah marka arrimahaasi ayay runtii u badan yihiin kuwa iminka carruurtan yaryar dhallinyarada ah runtii ka bedelay maskaxda waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ganacsiga iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda britain ayaa maanta oo xadda safaaraddii ay ku lahayd magaalada teheraan ee caasimadda dalka iiraan dib u furtay kadib markii ay xirnayd muddo iyadoo xiritaanka safaaradda u yimid kadib markii dad bannaanbahaya xilligaasi ay ku xuumeen safaaradda xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip hudman oo ku sugan magaalada teheraan ee caasimadda dalka iiraan ayaa si rasmiya shaaca uga qaaday in dib loo furay safaaraddii britain ee dalkaasi iiraan xogaye philip homad ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikha oo taariikh wanaagsan u leh labada dal maadaama ay dib u soo nooleeyeen xiriirkoodii diblomaasi xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip hudman ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee booqda dalka iiraan ee ka socda dalka britain tan iyo sannadii labadii kun iyo saddexdii safaradda britain ee dalka iiraan ayaa xirnayd muddo afar sano ah
ciidamada badda ee dalka talyaaniga ayaa maanta oo axada sheegay inay xeebaha dalka libiya ka soo badbaadiyeen afar kun iyo afar boqol oo muxaajiriin ah hal maalin kadib markii codsi qayladhaan ah uu uga yimid ku dhowaad labaatan doomood dowladda talyaaniga ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba waxa ay ka wada xeebaha dalka libiya howlgallo lagu badbaadinayo muhaajiriinta naftooda kusoo biimeynaya badda mediteraneanka balse sheegay in howlgalkii badbaadinta ee ciidanka uu sameeyey shalay uu ahaa kii ugu weynaa in muddo ah sanadkan laba kun shan iyo tobanka ayaa in ka badan boqol kun oo muhaajiriin ah ay naftooda ku waayeen amaba kusoo biimeeyeen badda mediteraneanka kaasoo ama kuwaasoo soo gaaray dalka talyaaniga soona maray safar watay silic iyo saxriir badan sidoo kale isla sanadkan ayaa muhaajiriin ka badan laba kun iyo saddex boqol ay ku geeriyoodeen badda mediteraneanka xilli ay doonayeen in ay tiigsadaan qaaradda yurub balse naftooda ku waayey saraakiisha militariga ee dalka bakistan ayaa maanta sheegay in afar askari ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawameen kadib markii koox argagixisaha ay gantaalo ku soo tureen ciidamada bakistan ee ku sugan xuduudka bakistan ay la wadaagta afghanistan weerarkan ayaa ka dhacay gobolka khaybar oo ku yaala waqooyi galbeed dalka bakistan oo xuduud la wadaaga gobolka bariga ah ee dalkaasi afghanistan dowladda bakistan ayaa dhowr jeer oo hore u sheegtay in xuduudka ay la wadaagta afghanistan ay ku dhuumaalaystaan dagaalyahanna fakada oo ka tirsan taalibaan kuwaasoo weeraro kusoo qaada ciidamada bakistan ee ku sugan xuduudka ay bakistan la wadaagto dalka afghanistan ciidamo ka tirsan dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa shalay soo badbaadiyey muwaadin u dhashay dalka britain muddo siddeed iyo toban bilood ah ku jiray gacanta ururka alqaacida faraca yemen ninkan la soo badbaadiyey ayaa la sheegay in horey looga afduubay xilli uu ku sugnaa bariga dalka yemen xogayaha arrimaha dibadda ee britain ayaa maantoo axada xaqiijiyey in muwaadinka u dhashay britain ah laga soo furtay gacanta ururka alqaacida faraca yemen xogayaha ayaa sheegay in hadda muwaadinkani uu ku sugan yahay goob nabada islamarkaana mas-uuliyiinta ka socota britain ay gurmad u fidinayaan isagoo soo badbaadintiisana ay uga mahad celinayaan dalka isutagga imaaraadka carabta
waa tahay dhegaystayaal mar kale galabo wanaagsan halka aad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in dhaawacyo badan oo shalay ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xeray ciidamada ku tababartaan oo markaasi lagu kala daadgureeyey magaalooyinka muqdisho iyo nairobi khasaaraha weerarkan ayaa kordhay sida aad warkaba ku maqlayseen goordhoweyd ayaa waxaa markaasi aan waraysi ku saabsan umuurahaasi la yeelanay maamulka jubba iyagoo ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi ku aadanaa marka hore cabdiraxmaan ayaa hal maran idigu celiyay arrintaasi maamulka jubba ayaa ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi haddaba khadka teleefonkaee magaaladaasi kismaayo ayaan kula xiriiray agaasimaha guud ee isbitaalka kismaayo xuseen sheekh qaasim waxaana ugu horreyn weydiiyey tirada dhaawaca ee isbitaalkaasi la keenay
qaraxaasi wuxuu ahaa qarax dad fara badani ku waxyeeloobeen annaga ka isbitaalka guud kismaayo waxaana soo gaadhay soddon iyo sideed dhaawac ah soddon iyo sideedana soo gaadhay waxay isugu jireen dhaawacyo fudud iyo kuwo waxoogaa culus nasiib wanaag intii nolol kusoo gaadhay isbitaalka waxba kama dhimanin waxay u qaybsameen oon ka dhignay qaar iska roonaa oo outbation ahaan loo daweeyey iyo kuwo isbitaalka kismaayo xaaladooda lagu daweyn karo oon isbitaalka jiifinay iyo kuwo xaaladoodu waxoogaa cuslayd oo jajab u badan oo iyagana aan u rifeergareynin muqdisho xamar loo qaaday intaasay u qaybsameen isbitaalka waxaa la keenay saddex mayda oo isbitaalka intayna soo gaadhin ay naftu ka soo baxday dhintay annagu intaasaanu aragnay laakiin hadee khasaaraha dhimashada intaa uu ka badan yahay agaysima markay timaado masiiba markay dhacdo waxaynu ka warqabnaa in khasaaruhu mar kasta uu badan karo in qaraxanna wuxuu dhacay shalay n ilaa maantana waxaa laga yaabaa in weli dadkii ay waxyeelada soo gaadhay ay siyaabo kala duwan markaasi wax u qabsadaan bal waxaad nooga warantaa isbitaalka annagoo xaalkiisa og sidaad ula macaamishaan tirada intaa la eg ee dhaawaca ee shalay laidiinku keenay isbitaalka isbitaalka horta qeybta surgeryga waxaa gacanta ku haysa oo caawisa i c r c baa caawisa wixii sablay ahaa loo baahnaa hadday dawo tahay hadday medical sablayga kala tahay diyaar buu ahaa oo intuna dee dhaawacan iman baaba uu diyaar sii ahaayo bil walba waa lasoo diyaariyaa shaqaalihii iyaguna qeybta qalitaanka ka shaqaynayay i c r c baa caawisa inkastoynu ognahay tirada dhimashadu inay intaa ka badan taho xarumo kaloo dee caafimaad ay magaalada ku yaalaan oo lageyn kara qaarkood idinka isbitaalkiina gaar ahaan maadaama aad adigu tahay agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee magaalada kismaayo imise qof ayaa ku geeriyootay isbitaalka dhexdiisa ama imisaa meyd ahaan laydinku keenay saan hore kuugu sheegay wax isbitaalka ku geeriyooday ma jiro saddex qof oo maydaa la keenay isbitaalka markay timaado arrin noocan oo kale ah oo masiibo ay dhacdo waxaynu ognahay in howl badan iyo dhakhaatiir fara badan loo baahan yahay inay hawshaasi ka qayb qaataan sidaad markaasi ula macaamisheen dhaawacyadii halista ahaa ee isbitaalka laydinku keenay
dhaawac isbitaalka la keeno kani uma horreynin dhaawacyaro dhaawacyo fara badan baa horey loo keenay saan kuu sheegay isbitaalka qaybta qalitaanka surgeryga i c r c baa gacanta ku haysa tii shalay dhacday oo kale waa laga sii diyaar garoobay waana loo toghayey dhakhaatiirtii hawsha qaban lahayd iyo shaqaalihii kalkaalayaashii oo dhan iyo shaqaalihii kala duwanaa diyaar baa la ahaa goor walbana diyaar baa la yahay walow wax naga kala dhiman yihiin oo heerkii la rabay aanaan gaadhsanayn oo bukaanada qaar aanu muqdisho u dirnay ugu dambeyn agaasime waxaynu ognahay in markii ay dhaawacan oo kale ama dhibaatadan oo kale timaado weli inay jiraan dad dhibanayaal oo macnaha dhaawac ah ma jiraan ilaa iyo maanta oo hal maalin ay ka soo wareegtay dad dhaawacaas qaba oo inta xarumo caafimaad oo kumeel gaara la geeyey lagu soo dabiibi waayey xarumihiina ama isbitaalka guud ee maanta ladiga keeno dabiibaysaan maya ma jiraan wixii shalay naloo keenay wax ka dambeeyey oo maanta noo yimid oo naloo keenay ma jiro
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka kismaayo xuseen sheekh qaasim oo goordhow khadka taleefonka ee magaaladaasi ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen furo stuudiyaha la fadhiya cabdiraxmaan waa mahadsantahay cashay war haddana soo gaaray madaxda dowladda soomaaliya iyo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ayaa cambaariyey weerarka ismidaaminta ahaa ee ururka al-shabaab uu shalay ku qaaday xerada tababarka ciidamada ee magaalada kismaayo madaxa howlgalka amison maman sidiku ayaa war saxaafadeed uu goordhoweyd ka soo saaray ama ka soo baxay xafiiskiisa ku sheegay inuu si xoogan u cambaaranayo weerarkii dhacay shalay waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi mid bahalnimo ah oo loola dan lahaa in lagu minjaxaabiyo dadaalka soomaaliya ay dib ugu dhisayso hay-adaha amniga wuxuuna sheegay in weerarkaasi u galaaftay nolosha qaar ka mid a dhallinyarada ugu wax soo saarka badnayd soomaaliya waxa uu fariin u diray ururka al-shabaab oo ku sheegay in amisom aysan ka waaman doonin inay gacan ka geysato dib u dhiska ciidamada qaranka soomaaliyeed tiro kala duwan ayaa ilaa iyo haatan laga bixinaya dadka ku dhintay weerarkaasi iyadoo mas-uuliyiinta gobolkaasi ay sheegeen in ay ku dhinteen lix iyo toban qof halka wararka kalena ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan karto hayaashe aad baad mahadsanta cabdiraxmaan dhinaca kalena tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ayaa korodhay mas-uuliyiinta maamulkuna waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ay tahay lix iyo toban askari inkastoo ilawareedyo kale ay tirada gaarsiinayaan ilaa iyo shan iyo labaatan qof dhaawacyada ayaa kuwa ugu culus loo kala duuliyey magaalooyinka muqdisho iyo nairobi si halkaasi loogu dabiibo ciidamada qaraxana lala eegtay ayaa ahaa kuwo isku dhafa ee wasaaradda gaashaandhigga ay waayadan waday waa dib isugeyntooda maamulka kumeel gaarka ah ee jubba ayaa sheegay inay adkeynayaan amniga xeryaha haddaba sahre cabdi axmed ayaa wararkan waxay ka wareysatay cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere oo ka mid ah waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland kuna sugan magaalada kismaayo waxaan u gurmadnay dhibaatooyinka dadka soo gaaray intay dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacantana ilahi waxaan ka baryanaa caafiyo waa tahay mudane laakiin waxaa la leeyahay khasaarihii dhaawac iyo dhimasho wuu kordhay shan iyo labaatan qof ku dhadhowaad xarumaha caafimaadka siday noo sheegayaan ayay dhimashadu tahay dhaawacuna waa tiro intaasi ka badan bal iiga waran marka wararkii ugu dambeeyey khasaaraha walahi adi goobta horta dhimashada dhaaw dhimashada goobta markii dhowr iyo toban bay ahayd dhaawacana ilaa iyo tobaniyo ahaa dadka hoosarre iyo dhaawacyo gaari waa jireen dhaawaca badankiisa wixii kismaayo wax looga qaban karin kismaayo looga qabtay inta kalena muqdisho iyo goobo kale u dhadhow baa loo qaaday dhibaato iska dhacda oo waxaan ku ihahdaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ummadda soomaaliya dhibaatada lagu hayo ayay kamid tahay wax kismaayo ka dhacay laakiin insha allahu waa ilahay idankiisa taxadirkan aan badaynaa waana dadaalinaan jeclayno tirada labaatanka ku dhoodhowa dhimashada marka ma dhinacyadii kaba soo qaad dhinacii la weeraray oo ciidamada meesha kusugnaaba oo keliya mase dad rayida ayaa la jiro maya mese dad rayida ma ay deganeen ciidamada xaruntooda ay ahayd tiradan iminka oo sugan dadka dhaawacee qaar u dhinteen laakiin tirada goobta dhowr iyo toban bay ahaayeen laba iyo toban ayaa goobta dhimashada ahayd laakiin waa suurtagal dad badan dadka ay dhaawac ku dhinteen intaasaa kulley anaga xoogaa unahay waa tahay waxaad iiga warantaa meeqo qof ayaa muqdisho loo qaaday marka adiga waxaa balanayaa tiri ilaa labaatan milyan muqdisho loo qaaday waa gartay waxaad bal iiga warantaa dad badan waxay isweydiinayaan xarunta jaamacadda oo meesha madaxtooyada aada ugu dhow haddana ee ay ka horeeyaan ama ay ka sokeeyaan dhowr bara ciidan sida ay ugu suurowday qof baabuur wato inuu gudaha intuu isaga galo qarax haddana intaasi la-eg uu geysan karo ciidamo muddo halkaasi lagu hayay oo maaragtay sidee ugu sahlanaatay seese loo garan waayo qofka qaraxaasi geystay haddiiba la garan karo ma ay suurtoodeen macnaheeda waa la garan waaye si dhumaalaysiay meesha ku galeen elbaabi aan laga soo geli karin oo oo goodjiixa oo qardajiixa wadooyinay kasoo galeen saasay ugu suurtowday ciidamada ammaankana aaday u fijignaayeen laakiin goobo aan loogu talagelin lasoo maraba ama waday qardajiixa nin tuugaxay waa kaa tabadayahay qof khiyaano iyo ummadda inuu halaaga rabo farsamo oo meel ku gala kama waayo marka si dhuumaalaynti ah oo aan loogu talagelin ama aanan suurtagal ahayn ayay meelo intay maxaan ku rahdaa isoo maldaheen bay kasoo galeen ee ciidanka aada iyo aada uga jignaa waa tahay hadda amniga maxaad ka qabanaysaan amniga annaga horena waxbaan uga qabanayna ilaahbaa amni hayo dadaalkayga annagu mar walba amniga xaggiisa waa meesha ugu amni wanaagsan ee jubbaland markii soomaaliya inteeda kale la eego adigu waad garan kartaa taxadirkeena aada iyo aada u runtii u sugan yahay ammaankeena waa sugan yahay shilkii ugu ugu maxaan ku ihahdaa dee la dhihi karo waa kii ugu weynaa oo ka dhaca ee jubbaland ayuu midkaan ahaa wakti badanna insha allah waa taxadir badan waa ku jirnay haddana ammaankeena aada iyo aada ilaahay baa mahad kale u sugan yahay meel walba ammaanka waa la sugay taxadirkana waa waa waa la zaa-idiyey insha allah dadaalkaasi labalaabayna awood ilaah baa iskale laakiin dadaal yari waxba nooga halaabi maayo haddii alla idmo ciidamadan wararku waxay sheegayaan inay idinka madax bannaanaayeen adinkoo ciidamada dowladda oo halkaasi lagu tababarayay ay ahaayeen muddana halkaasi ku sugnaa ee marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u arkaan tacaddi dhinaca amniga inay arrintan ku dhacday ma laga yaabaa marka inaad ka feejignaataan sidii waxay u dhaceen inaysan mar kale u dhicin horta goobta shilka ka dhacay mas-uuliyaddeeda ee maxaan ku idhaahdaa iyo ammaankeeda jubbaland ayaa mas-uulka sababtoo ah dugsiga tababarka ciidamada isku dhabka ah wuxuu ku yaalaa goob ka mid a jubbaland ee cirka kuma yaal xataa haddii ciidamada ciidamada s n a yihiin ama xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada isku dhabka ay yihiin goobahaas oo dhan ammaankooda ciidamada jubbaland baa mas-uulka ah haddana waa la xoojinayaa aada iyo aad baa loo xoojinayaa feejignaan zaa'idna waa la saarayaa annagu maxaan ku idhahdaa nooma kala ahan ciidamada federaalka waayo iyo iyo iyo mas-uulka matiin iyo nooma ahan mas-uuliyadda mar walba waana saaran tahay ammaankooda in la sugo ayaga ee qaar ka sugaan laakiin guud ahaan ammaanka wuxuu si gaar u saaran yahay annaga haddana ammaanka waa la labalaabaya awd waa laba laabnaa tacdilnaanta iyo feejignaantana waa la kordhinayaa ilaah baa awoodda iska leh laakiin waa dadaalaynaa xagga ammaanka horena uga dadaali jirnay iminkana insha allah waa ku dadaalaynaa haddii aan la idmo
kaasina waxa uu ahaa cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere oo ka mid a madaxweyne ku-xigeenada maamulka jubbaland kuna sugan magaalada kismaayo waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey sahre cabdi axmed haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhagaystahaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha qoysas badan oo soomaali ah waxay ubadkooda kala soo carareen dagaallo iyo colaado ka jiray dhulkoodii hooyo hase ahaatee waxaa xilligan mar kale soo badanaya in dhallinyaradii soomaalida ahayd qaarkood ay aadayaan siiriya ciraaq ama soomaaliya si ay ugu biiraan dagaalada halkaas ka socda haddaba dhallinyaradan looga gacan haadinayo meelaha dagaaladu ka socdaan waxay culays badan ku abuurtay dhallinyaradii kale ee soomaalida ahayd ee qurbaha ku noolayd waxaa culays la saaray safarkooda ama dhaqdhaqaaqoodiiba magaalada bristol ee dalka britain waxaa shalay lagu qabtay kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee hogaamiyaasha bulshada culimmada laamaha ammaanka iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay dalka britain waxaa laga doodaya arrimaha gundhigga u ah xag jiraynta dhallinyarada gaar ahaan kuwooda looga gacan haadinayo in ay ka soo dagaalamaan siiriya iyo ciraaq iyo sida wax looga qaban karo haddaba xubinteenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah kaysar cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay islamarkaana ka mid ah hormuudka bulshada soomaalida sidoo kale kaysar waa wakiilka wareega ee somalilan isaga oo ku sugan dalka britain ayuu khadka telefoonka nagala qayb galay barnaamijkeenna wicitaanka bismillahi rmaan raxiim aada iyo aad ban marka hore ku salaamaya ismaaciil iyo laantoo dhanba walaal sheerkan waxa uu ku saabsanaa waad ka warhaysaan oo dhibaatooyin badan baa runtii jira oo dhalinyaro badan oo soomaali ah oo halkan degan ee dalkan u k ayaa beryahan dambe ku biirayay meelaha colaaduhu ka socdaan dadka ka hawlgala sida suuriya iyo ciraaq marka dhibaatadii runtii mid aada ballaadhan bay noqotay marka shirkan wuxuu ku saabsanaa bal sidii dhibaatadaa jirtana la isula eegi lahaa xalla muxuu ahaa wixii laga qaban karaya muxuu ahaay xalla laga gaari lahaa bulshaduna ay dhammaan ka wada qeyb qaadan lahayd maadaama ay tahay arrin runtii aan cid gaarah khuseynin laakiin dadka jaaliyadda halkan ee muxuu ahaayey meel kasta ka timid soomaalida ah iyo waan gartay muslimkaba runtii muxuu ahaayey arrin dhibaato haysta ay tahay waan gartay een, dhibaatadan laakiin waxaa qayb ka ah oo dadka ay tahay inay ka hadlaan ka mid ah dowladaha dadka soomaalida ah ee ay la nool yihiin oo runtii tallaabooyinka ay qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan Een, marka ma u yeedheen oo kale bristol markaad joogteen dowladda britain oo kale ma u yeedheen saad bal ay ama wa- wax uga weydiisaan ama iyagu ay wax idinka qabaan ay idinku soo gudbiyaan
ha waanu marti qaadnay si weynna uga soo qayb galeen Eh, madax aada u sartareysa oo gaar ahaan u xil saaran eh, muxuu ahaye arrimahan ka hortagga eh, muxuu ahaye argagixisada ayaa kasoo qayb galay oo runtii saddex qaybood oo kala duwan eh, muxuu ahaa ah oo briiskoo saddex qaybood oo kala duwan ka kooban Eh, qaybta runtii ugu muhiimsanayd ee markaa annaga mawduuca iyagana ku saabsanaa oo ahayd eh, muxuu ahaye dadka mas-uuliyiinta takhaasuska u leh muxuu ahaye shaqadooda ay tahay ka hortagga arrimahan muxuu ahayey eh, argagixisada iyo eh, muxuu xaajirnimada ayaa kasoo qayb galay waxaanay sharaxaad aada iyo aada u ballaadhan ka bixiyeen sida ay ilaa bilow ilaa dhammaad yacni eh, ilmaha yar ama muxuu ahay dhalinyarada heerarka kala duwan uu maro iyo dhibaatada baaxaddu intay leeg tahay jirta imika oo warbixin fiican ay ka bixiyeen waxaana runtii ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan bulshada muxuu ahayey eh, soomaalida ah eh, iyo cid kasta oo waan gartay arrimahaasi muxuu ahayey dhibaato ay ka haysato waan marka gartay runtii aad baa looga soo qayb galay waxaanay madax aada u badan baana timid su-aalo badan baa shirka kaa weydiin doonaa doodihii iyo weliba shirkan ka dhacay bristol doodihii een, a- iyo dad ka soo qayb galay siday u arkayeen laakiin mid ka mid oo dhegeystayaasha oo fikrad haya ayaan kusoo dhaweynaya bal magacaagadoo igu bilaabiya halkaad joogtid magacaygu waa yaasin mare waxaan joogaa maraykanka gobol ayahda tennessee magaaladiisa nashville waan gartay bal aragtidaada een, dhallinyaradan dhinaca dagaalada ku biiraya oo kale
aad bay umahadsantihin ismaaciil iyo akhyaarta kaleba niw sababaha ugu waaweyn ee anigu aan aaminsanahay inay waxaan keenayaan waxna lagaga qaban karo caruurta tan dagaalamaysa waxa ugu weyn baan anigu aaminsanahay waalidka dhalay caruurta oo intooda badani waxaa jirta carruur fara badan oo qurbaha yimi oo aan waalidkoodba la socon waan gartay le mareykan ku yimi qurbaha dabadeedna markii ay wadanka yimaadeen cid daba gashaba ma haystaan eedadii baa keentay gobolka lagu guuray waxaa jira waalidiin kala tegey oo aanu ninkiiba wa- guriga joogin oo islaantiina hadday doonto shaqaysato oo carruurtiina ay halkaa ka baxday waxaa jira waalidiin wada jooga laakiin iyaga laftoodu aanay waalidiin xilkasa ahayn oo carruurta si fiican u barbaariya waxaa jira sharcigii wadamada aynu joognay ee qurbaha soomaalidu absolutely ma fahamsana waan gartay ba iskaga jirta Marka- ma aanay garanayaan sharciga ma raadin waxay xaq u leeyihiin caruurtooda maxay caruurtooda ku samayn karaan maxaanay ku samayn karin maxaa looga baahan yahay waalidka haddaan kaa dhex galo een, haddaad soo koobtid markaa maxay tahay dhibaatadu xagga ay dhibaatadu ka taagantahay adoo xaggee baad u aragtaa anigu waxaan qabaa meesha ay dhibaatadu ka taagantahay waa waalidka caruurta dhalay sideena absolutely aan waajibkooda kasoo bixin sidee baad markaa ugu malaynaysaa in waalidku qayb ku leeyihiin waalidku waxay qaybigu leeyihiin arrimaha aan soo sheegay oo dhan baa jira carruurtii waalid la-aan bay haysaa aabihii baa iskaga tegey hooyadii baa shaqo jirta cidimo daba gasho internetkooda cidma fiiriso iskuul inay aadaan cidimo oga meel dhexay ka baxeen marka laakiin waalidiinta Waan gartay.
carruurta- waalidiinta fiican ee carruurtooda daba taagan ee aabbaha iyo hooyaha wada joogaay carruurtoodu kuwa afrika jooga way ka fiican yihiin iyaga jooga qurbaha waan kugu soo waxaan noqonaya qabaa dhaliisha ugu weyn waxa weeye waalidka in Waan ku- xoogga la saaro reerku wada joogo een aan kaysar ku noqdo een kaysarow een doodaa markaad eegtid ma kula tahay mid macquula ama ma taali dadkan eh, shir kasoo qayb gala oo kale ma ahayd waxyaabahay ka hadlayeen di- in waalidka qudheedu ay door ku leeyihiin dhallinyaradoo kale inay ogaadaan Eh, sida xaqiiqdu tahay eh, qaybo ka midahi way jiraan runtii laakiin waxaan tilmaamayaa inay jiraan waalidiin aad iyo aad iyo aada u wanaagsan carruurtooda kala soo dabaashay dhibaatooyin aad iyo aada u badan Eh, muxuu ahaayey halkani keenay si ay nolol fiican u helaan oo ay kala soo fogaadeen colaado iyo dhibaatooyinkii aad iyo aadna carruurtooda ugu xidhan Eh, waxaa runtii aan tilmaami karayaa eh, in aanay runtii waalidiinta oo keliya aan la muxuu ahaye eedayn dusha laga saari karin Eh, waxaan shaksiyan ogahay waalidiin ka mid ah waalidiinta ugu fiican carruurtooda ugu xanaanaynta badan oo haddana muxuu ahaayey eh, ilmahooda runtii ay ka tegeen oo ay eh, muxuu ahaye la duubsaday marka waalidiintu waalidiin badan baa jirta oo carruurtooda aad iyo aada u xanaanaysa waalid kastaa waxa uu jecel yahay in ilmihiisa guulaysto laakiin way jirtaa dhibaato ah in ay waalidiin eh, muxuu ahaye sidoo kale aan eh, waddamadan muxuu ahaye la degan yahay aan dhaqankoodii iyo sharcigoodii fahamsanayn Waa Eh, way jiraan sida uu tilmaamay eh, muxuu ahaye mas- mas-uulkaasi iminka warramayey en, in waalidiin badan aanay wada joogin oo muxuu ahaye bilmatal hooye keli ah oo caruur badan haysa culaysyo badani way jiraan laakiin waalidiinta oo keliya ta lama eedeyn karo waan garta runtii lagumana eedeyn karo dhibaatadan muxuu ahaayey soo kordhaysa maalin maanta ka dambaysa marka ma aaminsin waalidiintu in muxuu ahaa eeda dusha lagu tuuro laakiin dhibaatadu way badan tahay runtii een shirkan ka dhacay bristol oo kale markaad eegtid dooda ugu badan ee dhallinyarada laga qabo een, ee, ku biiraya inay aadaan ee, tusaale ahaan ama syria ama ciraaq ama meelo kale kasoo dagaalamaan dhinaca u baxaya maxaa dadku idinku sheegayin sababta markii dadkii hadleen oo kale dhinacyadii kala duwanaa ta ugu weyn ee runtii la isla gartay ee dadku ay badiyaa muxuu ahaa ay ay isla qaateen dooduna u badneed waxay ahayd in carruurtan ee yaryar ee dhalinyaradan yara tegeysa in had iyo goor ee nidaam ka duwan nidaamadii casri nidaamadii aynu dee yar- habka dhaq habdhaqameedkii loo soo noolaa mid ka duwan een, ama muxuu ahaayey ee xodxodasho fara badan oo ka duwan ee nidaamyadii bulshooyinkeenu kusoo dhaqmi jireen in- inay muxuu ahaye carruurtani waajahday oo nidaamkan muxuu ahaye online-ka ah muxuu ahaye internetka iyo muxuu ahaye technolojiyadan cusub in ay runtii qeyb ka tahay qeybta ugu weynna ay tahay ee carruurtan ee, ka bedelaysa maskaxdoodii marka taasi ayaa runtii sidii loola tacaalayay ay aad iyo aada ugu adag tahay waalidiinta iyo bulshadaba guud ahaan iyo xataa laamaha amnigaba dhibaatada ugu weyn ee runtii muxuu ahaye carruurta yaryar markaad ee, inta badan aad ee, dib u eegtid ee, shaksi iyo shaksiba aad u eegtid ood markaa runtii waxay kusoo ururaysaa inay carruurtan eh, dad wadamo kala jooga ama isla markaa jaaliyadahaba ka mid ah eh, mararka qaarkood in ay eh, muxuu ahaye khaldayaan oo ay ka bedelayaan ilmihii tusaale ahaan ilmihii yaraa ee muxuu ahaye dhalinyarada ahaa ee halkan ku koray waxaa dhici karta in wuxuu eh, ama ay ku dhacdo muxuu ahaye cadho oo ama muxuu ahaa uu eh, ama iskuulka ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto marka dad aad iyo aad runtii muxuu ahaye u nugul in ay ka faa'iidaysanayaan dad kale oo marka runtii isticmaalaya technolojiyadan casriga ah marka arrimahaasi ayay runtii u badan yihiin kuwa iminka carruurtan yaryar ee dhalinyarada ah runtii ee ka bedelay maskaxda Ee, inta badan intaan ognahayna waxa weeyaan ee ka qayb galay ee meelaha ciraaq iyo suuriya jooga intooda badan runtii ma aha mid ee, Waan dayacaad gartay.
loo qasmin waan garta laakiin way jiraan waalidiinta oo runtii dhayalsaday oo ay ahayd in ay taageero weydiistaan bilmatal imaamyada masaajidada oo kale culimada haddii bilmatal waalidku aabbaha ama hooyadu ta lagu canaananayo runtii waalidiintu waxa weeye markay ogaadaan ilmihiisii oo isbeddel ku yimi dhaqankiisii uu ka yimi dadla socodkiisii uu ka yimi ama gooni socod noqday ama arrimo kale way dareemi karaan waxaa markaa waajib ahayd oo runtii ku ah in ay la xiriiraan culimada xataa iyagoo boolis ba u tegin in ay u tagaan macalimiintooda ee, muxuu ahaayey dadka community leaderska ah culimadeena masaajidada meelba joogta oo idhahan war ilmahaygii ee, muxuu ahaay siyaasadaas korka maxaa laga caawin karaya marka taas keliya unbay waalidiintu ku leeyihiin muxuu ahaa runtii ee, qaarkood eed ah inaanay da- la sheergareenin oo aanay la wadaagin dhibaatada haysta ilmahooda waan garta Sida kale.
eh, laakiin kaysarow een, door kalena waa la sheegay waxaa la yidhahdaa een, hay-adihii amniga laftigoodii waxaa laga yaabaa mm, inay gacan adag ku qabtaan qofkii halkii tusaale ahaan haddii waalidkii waxay- waxyaabaha ay ugu cararayaan waxaa ka mid ah een, ilmihii haddii la yidhaahdo maantoo kale ilmahan waxaan uga shakinay inuu howl noocaasa ku lug leeyahay in een, ilmihii tacadi badan loo geysanayo oo- oo ama aan- laga yaabo inuu arrin dhibaato badan u ge- keento hay-adaha amnigoodu ay qaadaan tallaaboyin xadkabax ah doodaas iyo qudheeda miiska ma timi
xaqiiqda marka lagu hadlo arrimahaasi arrimaha maanta laga hadlay bay ahayd si cadna ay mas-uuliyiintii arrimaha qaabilsanaa ee muxuu ahaayey ee takhasuskoodu ahaa ee muxuu ahaye laamaha ammaan ka socda ay bulshada ugu iftiiniyeen tusaale ahaan waxa ay tilmaameen oo runtii ay si aada iyo aada u cad bulshada ugu sheegeen in e, marka bilmatel e, loola yimaado e, e, muxuu ahaye waalidiin ama tabasha ay ka timaado iskuulka ama cid ay macluumaad soo gudbiso inay si degan oo taxadir leh u baarhaan isla markaasina aanay sinaba suurtagal u ahayn in markaba inta lagu boodo ilmihii lasoo xidho ama reerkii lasoo gelelafo laakiin ee la eego oo tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadanay tahay in la eego ilmaha dhalinyarada ahi ee markiisa hore ma u yahay mid aada u nugul xag maskixiyan oo kale oo arrimaha caafimaad eh, darro ma haysaa muxuu ahay dhinacyo kale ama xagga muqaadaraadka marka waxay markaba xidhiidha la sameeyaan oo referal ku sameeyaan oo u diraan dadkii arrimahaasi qaabilsanaa si looga caawiyo marka ah, qolo kasta ama qof kasta oo dhalinyaro ah oo arrimahaasi ay soo galeen xagjirnimadu madaxiisa ma aha inuu argagixiso eh, ku kacayo deg deg ah laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhabbadii ku taagan yahay geyn lahayd arrimaha marka waxa ay runtii tilmaameen in ay la garab taagan yihiin in ilmaha yar la la garab istaago waan la- gartay muxuu ahaayey la caawiyo waan gartay dhegeyste kale ayaan khadka telefoonka soo gelinaya Ee, bal magacaagood oo igu bilaabaya halkaa joogtid walaal eh, magacaygu waa xasan yuusuf oo jooga wadanka jarmalka marka arrintaas ayaan ka hadlis lahaa marka arrintaas waxa weeye arrin iminka dhalinyarta aada iyo aada u saameysa si caadi ma maqlisi waa si wanaagsan baan kuu maqla waan ku dhegeysanayna aniga iyo kaysarba aniga fikradaanteyda waa maxay waxyaabaha dhalinta ku dhiirigelinaya inay u socdaalaan wadamadan syria ciraaq Eh, su-aasheedka waxa weeye sidee ugu habboon ayaa looga hortegi karaa dhalintan nafsooda deemeynaysa waan gartay deebaana u habboon oo loona wacyigelin karaa waan gartay waad mahadsan tahay n kaysarow inkastoo su-aasha hore qayb ka mid aynu ka hadalnay haddana n haddaad ku yar noqotid n eh, waxyaabaha ugu badan ee iminka ama kow iyo laba la odhan karo ee dhinaca dowladda iyo dhinaca laysku yar raacay ee la yidhi ama marinada ugu badan ama waxyaabaha dee u sahlaya ilmo aan weriga arag n ciraaq ama syriya oo taariikhdun ka maqlay inuu inuu haddana hamigiis soo galo inuu meelaha aado Eh, run ahaan waxyaabaha eh, ku dhalin kara ilmaha inuu saa u fikiro way kala duwan yihiin Eh, badiyaa waxay ku qotamaan arrimo eh, diimeed oo bilmatel aaminsanaan oo ilmihii eh, bilmatel eh, ku dhalata Eh, imika waad og tahay waxyaabaha qeyb ka ah arrimahan runtii oo aadna laysula eegay waxaa kamid ah in dadka muslimiinta ah oo runtii dareema ama halkan ku dhashaan ama ha yimaadaan in nacayb loo qabo oo runtii aan la jeclayn waxaa marka ku abuurmayso caro ilmihii oo isu arkaayo meesha inaanay meeshiisii ahayn waad ka warhaysaan eh, faransiiska oo kale wuxuu joojiyey xijaabkii eh, dumarku ay xidhanayeen runtii cadho badan baa ka dhalatay cadhadaasi waxay saamaysay dhammaan muslimiinta ee dunida joogta oo dhan gaar ahaan kuwa go- eh, muxuu ahaye go- eh, wadamadan galbeedka ku nool marka ilmihii cadhadii oo ku jirta eh, isagoo isu arka muxuu ahaaye meeshan inaanay meeshiisii ahayn iyo muxuu ahaayey eh, iyada oo muxuu ahaayey loo gacan haadin loo sameynayo oo bilmatel dad ciraaq jooga oo kale ay leeyihiin ka soo bax meesha meeshaas meeshaadi maaha halkanaad muxuu ahaayey diintaadii ku een, ee, muxuu ahaayey ku ku gudan karaysaa haw- hawlaheedii ee, muxuu ahaa aad aad runtii markaa gacan haadin badan loo sameynayo iyadoo ilmihii cadhadii ku waan jirto gartay nacaybkii ku jiro arrimahaasi baa runtii muxuu ahaayey ka qayb qaadanaya in ilmaha oo ay cuqdada ku dhalato waan gartay markaasina ay ka faa'iidaystaan qolyaha muxuu ahaaye runtii eh, fikirka khaldan khal- khaldan wata oo markaa ilmihii u gacan haadinaya waana arrimahaasi runtii kuwa aynay dhibta keenaya se looga hortegi karaa eh, haddii aan ka yar jawaabo waxa weye runtii eh, dowladani keligeed kama hortegi karto shacbiguna eh, kama hortegi karo waa in la iska kaashado ta koowaad culimada ayaa runtii arrintan door weyn ku leh diinteena islaamka ah ee saxda ah culimada eh, muxuu ahaayey ee ka hadashay ee dee aqoonta u leh waxay tilmaameen in arrimahan aanay banaanayn ilmo yar oo gurigoodu jooga oo aan qaangaad ahayn in ay dad kale eh, ay meel kale uga soo baaqaan iyagoo waalidiintood aan waxba kala socodsiin ay gurigooda banaanka uga soo saaraan Eh, runtii culimada oo dhammi inta badan waxay tilmaameen inay arrin tahay arrin xaaraan ah marka culimada door weyn bay ku leedahay inay dadka wacyi geliso oo diinta saxda ah ay bulshada ay muxuu ahaay runtii waftiiniyaan sidoo kalena bulshadu in ah, gaar ahaan waalidiintu ay raadsadaan caawimo markay ogaadaan in ilmahoodii isbedel uu ka muuqdo marka ay way dareemi karaan aabbo walba iyo hooyo waliba uu garan karaa ilmihiisu dabeecadihiisu say isu bedbedelayaan marka intaanu ilmaha yari gaadhin heer uu dhuunto oo uu ka tago in ay bal culimadu u tagaan oo ay u tagaan Waan dadkii gartay.
muxuu ahaayey, ee, dowladda marka arrimaha saasi ayaa ee, laga hortoogi karaa iyadoo xukuumadda oo dhinaceeda muxuu ahaa runtii iyadana ee, dadka aada iyo aad ee, runtii usoo ee, ula shaqaysa commuunitiyada la shaqaysa bulshada la shaqaysta culimada la shaqaysta markaa si wada jir ah unba arrinta looga hortegi karaya runtii kaysrow een, dalka britain oo kale een, ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa dhallinyarada soomaalida ah tiradooda ee ku biiray kooxahaas oo kale dowladduna boqol kiiba boqol kama hayso annaguna kama hayno waana arrin aad iyo aad u adag laakiin waxaa xaqiiq ah in magaalooyin badan oo u k ah ay ka tegeen dad aad u fara badani waad og tahay dalkan u k waxaa ku nool soomaalida ugu badan eh, meel kasta eh, runtii adduunka kala yimi baa halkan markaa inta badan isugu yimi marka way adag tahay in la ogaado eh, dhalinta halkan ka tagtay ee ku biirtay meelaha colaaduhu ka socdaan laakiin ma jirtaa tusaale ahaan qiyaaso la sameeyey oo la yidhi tiro intaa ka badan macnaha ilaa say dadku u fahmaan een, culaysku intuu la egyahay tiro guud oo dadku tilmaamaan ma jirta xaqiiqdii maya halkan runtii kama ayn- k- kama hadli karo runtii mana aynay wax adoo si cad loo bandhigayna runtii eh, ma ma eh, ma hayo waan gartay laakiin way jirtaa in culayskani ay dhallinyaro badan oo soomaali ah ay jirto xaggaas aadi ha wuu jiraa culaysku maalin kasta waalidiin baa muxuu ahaa runtii eh, nala soo xidhiidha oo muxuu ahaa magaalooyin kala duwan leh oo aan muxuu ahaa u tagno oo aanu saacidno oo muxuu ahaa eh, bulsho ahaan muxuu ahaa sidii dadkii eh, waalidiinta ooyaya hooyooyinka ooyaya ee ilmahooda ka tegeen aan loo garab siin lahayn waan gartay Eh, marka nidaamka kale jira ee runtii caqabada ku ah muxuu ahaaye waalidiin fara badan waxa weeye iminka haddiiba xataa ay ku qancin lahaayeen carruurtoodu in ay kasoo laabato oo marka ilmaha uu halkan uu ka tago ee uu tago ciraaq ama suuriya xaqiiqdu waxay tahay inuu la kulmo wax aanu isagu filaynin dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadaan marka soo noqoshadii runtii halkan eh, lama ogola inay daba ugu soo noqdaan waa in muxuu ahaye meelo dhexe eh, dawladdu ka haysaa sidoo kale markay yimaadaanna badiyaa waxa weeyaan eh, waxaa loo xabaa xabsiga halka wadamada bimatal denmark oo kale aanay xidhin dadka kasoo noqda Eh, muxuu ahaye eh, rehab la siiyo oo muxuu ahaa runtii eh, debadejin muxuu ahaa loo sameeyo iyaga oo markaa eh, la geenayo goobo cayiman oo dib noloshiisii qofkii looga bilaabayo marka halkan waalidiintan dhibaatooyin badan baa haysta waxyaabaha runtii aanu had iyo goor runtii imika culayska saaraynana waxaa ka mid ah bal sidii dowladdan u k ay dib uga eegi lahayd go-aankeedan ay ku diidan tahay in dib uga soo noqdaan dadkii ka tegay waan gartay waayo eh, waxa weye dad muwaadiniin ah oo dembiye galay laakiin waxay xaq u leeyihiin inay kusoo noqdaan dalkoodii ay ka tegeen waan gartay een, dhegeysto kalaan khadka siinaya inta aan su'aalaha ugu dambeeya aanu ku weydiin bal magacaaga adoo ku bilaabay halkaad joogtid hallo ha asalaamu calaykum magacaaga iyo halkaad joogtid waalaikum salaam wal magacaygu waa cabdillahi sheekh mad waxaan joogaa sweden een, waad dhegeysanaysay kaysar een, iyo halka maxaad su-aal qabtaa maxaad si dood qabtaa wallahi walaal si fiican baan dhegeysanaya adiga ismaaciila sar waan salaamaya midda kale anigu fikradan aaminsana waxa weeye dadkan meesha carruurtan yar ee meesha lagu khaldayo waxyaabaha ugu badan ee kalifa waxaa ka mid ah dhibaatooyin ay kala kulmaan wadamada ay joogaan oo ha u badnaato xagga diinta oo ciriir la geliya laga yaaba amba waxaaba dhici karta in wax wax- in aanay dadku badana ka hadal oo ah inay carruurtan yar aanay diinba ku shuqul lahayn laakiin laga yaabo inay problem family ama problem family hayaan waan waxaa gartay laga yaabaa dunidan maanta aynu joogno wax kasta waxaa loo tirayaa un argagixiso iyo islaam wixii xunba xaawaale waxaa laga yaabaa wixii laga shakiyaba in xagga islaamka loo qaado lakin waxaa laga yaabaa carruurtani laakiin inaan kaa dhex galay dhallinyarada qayb badan oo ka midi diin way leeyihiin waana dad laga yaabo diinta inay aada u yaqaaniin laakiin aragti ahaan sidan inay ku qanceen ayaa suuragala marka ereygaas isaga een, saasaynu u daynaynaa su-aal haddaad qabtid su- su- su-aashan qaba waxa weeyaan walaal aan ka weydiinaya maxay tahay ma ma dhici kartaa in dadkan xagga aan diinta u yani loo loo dabagelin laakiin la baaro bal in waxyaabo kaleo xagga familigooda amba ehelkooda ambaba iskuullada amba dhib kale ay haysato inay sababto in ba in la baaro la dabagalo waan gartay aad aan laga ugu- eegin xagga diinta un waan gartay aad ugu diyaar mahadsantay aad u mahadsantay kaysar ha horta runtii in xagjirnimadu ama muxuu ahaye argixisadu maaha mid keliyaata oo gaar u ah eh, dadka eh, muslimka ah ama muxuu ahaye eh, eh, muslimiinta ah marka waxa weeyaan waa arrin cid kasta ama jaaliyad kasta oo cadaan iyo madooba leh gaal iyo islaamba leh eh, qaybo ka mid ah oo xag jir ah oo muxuu ahaye argixiso ah baa jira waxaa jira eh, dad muxuu ahaye ingiriis ah oo qore u dhacday eh, xilli aan fogeyna dhacday oo qaraxyo sameeyey oo muxuu ahaye aan diin islaam shaqo ku lahayn Eh, waxaa jira dad xagjiriin ah oo dadkan cadaanka muxuu ahaa inay eh, u- isu haysta cunsuriyiinta ah oo iyaguna falal argixiso iyo nacayb badan oo xagjirnimo ah i- i- muxuu ahaye eh, ku kaca Eh, marka i- si isku mid ah ilaamaha ammaanka iyo arrimaha sharciga si si isku mid ah baa markaa muxuu ahaye ay tahay in loola dhaqmo mar walba xagjir kasta ama kan muslimka ha noqdo ama xagjirka eh, aan muslimka ahayn ha noqdo eh, sharcigu waa sharcigun Een, kaysarow haddaan een, gebagabadii u nimaadno een, dooda ugu badan ee taagan waxa weeye waxa qayb ka ah xagjiraynta ama xagjirnimada waxa weeye laamaha ammaanka oo waxaa laga yaabaa qofka markay magaciisa islaam u gartaan ee uu laga yaabo inuu safar ama dalxiis ama sida dadka kaleba uu meel ka soo noqday in airboortkii lagu dhibo in ma hadduu israa safar la dhibo in haddii uu meel wax ka doonto la dhibo marka laamaha ammaanka ee kulanka idinkala soo qayb galay ma kala hadasheen in iyaga qudhowdu doorka hadday cadaadis saaraan dhallinyaradii in dhallinyaraduna ay sii fogaanayaan
runtii waxaa dhibaato jirta in laamaha ammaanku ee ka howlgala madaarada dalkan u k iyo dekadihiisa inay cadho geliyaan in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee soo dhoofaya ama ka mxuahaye ama ama soo degaya waxaa jira sideedaba sharci la yidhahdo schedule seven oo awoodu siinaya mas-uuliyiinta ka howlgala madaarada ee amniga in ay joojin karaan oo ay su-aalo weydiin karaan qof kasta ama ha yaraado ama ha weynaado ama xil ha hayo ama yuu haynin in ay ka weydiin karaan madaarka gudihiisa markay soo degayaan iyo markay baxayaanba marka laakiin sharcigaasi waxa uu tilmaamayaa in si isku mid ah ay muxuu ahaa ula dhaqmaan dhammaan muwaadiniinta britishka hayo dadka waddanka britain ku noolba marka waxaa jira bilmata tusaale ahaan adiga oo kasoo degay madaarkii oo immigrationka shaambadii muxuu ahaa ama baasboorkaaga tustay oo soo dhaaftay ayaa laga yaabaa inuu askari dharcadahi uu ku yidhahdo soo leexo wuxuu xaq u leeyahay ilaa saddex minad gudahood inuu bilmatal wax kagu weydiiyo tusaale ahaan ku idhahdo magacaha xaggaad ka timi oo laakiin saddex milood gudahood haddii uu is idhaahdo bilmatal waxaad u baahan tahay inaad su-aalo badan sii weydiisid waxaad xaq ugu leedahay inuu ku kaxeeyo xafiiska ku geeyo kuu sheego sababta uu kuu joojiyey isla markaana uu record gareeyo copyna uu ku siiyo marka uu ku weydiiyo bilmatal waxaa laga yaabaa badiya waxay soomaalida weydiiyaan xaggaad degan tahay masaajidkee baad ku tukataa arrimo badan oo arrimaha mataqaana qolyaha al-shabaab la yidhaahdo qolyaha kale mataqaana xag jira markaas laakiin inay dad gaara taarget gareeyaan oo ay mucayin ah lama ogola marka ma sababtaa arrintani su-aasha waxa weeye arrintaasi miyaanay qayb ka noqon karin marar kala duwan iyadoo dhacdo oo la ogyahay inay dadka islaamka ay u badan yahay muslimiinta ama magaca muslimiinta wataa taa qudheedu miyaanay qayb ka ahayn dhibtii jirtay way way tahay way tahay runtii waa dhibaato jirto waana jiraan runtii mas-uuliyiin si khaldan awooddaasi u adeegsata xaqiiqa marka lagu hadlo iminka inanka dhalinyarada ah ee muxuu ahaaye xoogga ah ee kasoo noqday meelaha la tuhunsan yahay oo kale haddiiba la joojiyo waa wax macquul ah haddii ay hayaan marka waxay kaga shakiyaan laakiin oda weyn oo ciro leh mararka qaarkood waxaa dhacda dad waayeel ah oo muxuu ahaaye ay ay joojiyaan marka runtii waa arrimaha waa arrimo jira waa arrimo aan kala hadalay in badan marka waxa weeyaan arrimo aan loo baahnin weeye runtii inay ku kacaan marka runtii waan gartay qof waa la joojin karaa laakiin inay ku tacadiyaan runtii ma qurux badna lamana ogola sharciguna ma ogola kulankanaad qabateene brisol maxaa ka soo saarteen muxuu dhibaatooyinka aynu ka soo sheekeynay uu ka qabanaya oo ka soo baxay runtii waxaa ka soo baxay waxa ugu muhiimsanaa dhowr qodob koowaad waxay ahayd culimadii me- meesha timi oo dhammaantood tilmaamay in aanay diinta ogolayn waxyaabahan ka socda iyo dhalinyaradan maalin walba muxuaha maskaxda laga bedelayo ee la geenayo meelaha colaadaha waalidiintii oo sidoo kale tilmaamay in aanay doonaynin ilmahoodii ay intaas soo dhibaato alla soo mareen ay colaadihii dhulka ay ka socdeen kala soo fogaadeen in ay wadamo kale ka tagaan oo colaado kala galaan marka waxaa la isla gartay in la iskaashado culimada iyo waalidiintu muxuu ahaaye gacmaha isqabsadaan sidoo kalena dawladdu ay ku gacan siiso oo taageero kasta oo ay siin karto siiso waxaana la isla gartay inay waajib tahay aabbaha ama hooyaha ama hooyada magaranaysaay ilmaheeda ka shakisan isbedel baa ku imanaya inay culimada ugu dhow imaamiyada masaajidada la tashato community leaderska la tashato macalimiinta la tashato oo xataa haddii ay ka maarin weydo boliiska laftiisa ay muxuu ahaaye la tashato la ogeysiiso taasoo aan macnaheedu ahayn in ilmihii lala boodiyo jeelka la dhigayo laakiin laisku dayayo si kastoo loo caawin karayo loo garabsiin karayo oo dariiqa saxdaa loogu soo ridayo in lagu soo rido taasi bay ahayd runtii toogu muhiimsane kasoo baxday shirka taasaanan doonina insha allahu in dalka u k oo dhan magaalooyinkiisa kala duwan ay runtii tusaale u noqoto oo bulshada iyo culimada iyo cid walba iskaashato waayo waa dhibaato jirta oo u baahan runtii in wax laga qabto intii tagtay way tagtay laakiin runtii waxaa muhiim ah in la joojiyo oo aanay dhalinyaro badan oo kale aanay markale ka tegin oo aanay meelaha
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eg xubinteenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay kulan ballaadhan oo ka dhacay magaalada bristol ee dalka britain kaas oo lagaga hadlayey xagjiraynta dhallinyarada iyo sida looga hortegi karo barnaamijkaas waxaa marti inoogu ahaa oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay kaysar cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa dadkii soo abaabulay kulankaas isla markaana ka mid ah hormuudka bulshada soomaalida sidoo kale kaysar waa wakiilka wareega ee somalilan tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaareynayna in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norweyna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana galabnimo axada bisha agostna ay tahay saddex iyo labaatan sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddan ay daadihinayaan cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii ganacsiga oo magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a sannadahan dambe waxaa dalka aad ugu soo batay gaadiidka yaryar ee raaxada iyadoo ganacsato soomaali ah ay bilaabeen in bandhig ama carwooyin lagu iibiyo gaadiidku ay ka furaan qaybo ka mid ah gobollada dalka mid ka mid ah ganacsatada gaadiidka keena magaalada beledweyne ayaa uga waramay barnaamijka ganacsiga ee v o a noocyada gaadiidka ay keenaan magacayga saddexan waxaa la yidhahaa cabduqaadir maxamed xiirey waxaan ka ganacsadaa baabuurta gaadiidka oo raaxada kuwa dhexdhexaadka dheynooyinka canameelayaasha ganacsigayga waxaa waaye baabuurtaasaan keenaa waxaan ka keenaa duwayaan ka keenaa waxaan keenaa magaalada boosaaso waxaan keenaa magaalada xamar caasimadda waxaan keenaa magaalada beledweyne saasaan u ganacsanaa baabuurtaasaan keenaa
waxaad ii sheegtay in aad gaadiidka jabaan ama baabuurta jabaan lagu sameeyo aad ka keento abudabi marka aad keento soomaaliya qaabka aad ku iibiso noocyada baabuurta ma kuwa yaryarka kuwa waaweyn taabal haddii aad sharaxaad idina ka bixido saddex qaybood waaye baabuurtay u kala baxaan baabuurta raaxada waxaan u gadnaa laba nuuc nuuc qofka wuxuu noola yimaadaa lacagtiisa waxaan uga gadanaa lacag kaash nuucna wuxuu noola yimaadaa wuxuu tagaa bangiga bangiga naga gado saasuu qofka kula wareegaa noocyada waaweyn waxay u badan yihiin dadka ayagaa naga dalbado gaariga noocaasaa rabaa qiimaha waxa ka maraya ii sheeg waxay doonta soo raacaya ii sheeg markuu yimaado saasaan aan gaarigiisa ugu wareejinaa noocyadaasaan u kala gadnaa waxaan ku leenahay laba stoor mid waxaa waaye hiiraan sbear bartis midna waxaa waaye shabeelle labadaas meel ay dadka yimaadaan labada xarun waxay ku kala yaalaan mid waxay ku salaama hotel kasoo horjeedka salaama hotel midna waxay ku taallaa kasoo horjeedka iskuulka sheekh maxamed cali gaadiidka nuuca ay rabaan ay ka fiirsadaan gaarigay u baahan yihiin ay ka baxsadaan gaarigaa naga gaday dhahaan saasaan kula heshiinaa markaan la heshiino ama lacagtii kaashka ahay qofka la yimaadaa ama bangiga sidii uu u fudud asiga qofka oo ganacsiga uu noogu wareejiyaa cabduqaadir waxaad iibisaan oo inta badan magaalada lagu arkaa gaadiidka yaryarka ee raaxada wadooyinka magaaladana sida muuqato waa ay yaryar yihiin gaadiidkiina farahay ka bateen marka soo kama fiicneen ama aad adinkuba ganacsigiina u badashaan gaadiidka waaweyn oo dhaqaalo keeni kara mar haddii kuwan yaryarka aanan waxba dhaqaalo soo saareen magaaladiina ay ciriiri ka dhigayaan way fiicnaan lahayd gaadiidka waaweyn inaan u badanno laakiin dadkii kama maarmaan qofkii ganacsiga wuxuu u baahan yahay gurigiisii iyo meeshii shaqada way kala dheer tahay magaaladiina macnaha ma lahan baakino baabuurtii dadka la dhigta ama sida oo baakin kiraa ama noocaas oo kale sida adduunka laga isticmaalo kale qofkii uu soo gaariguu u baahan yahay shaqadii uu ku imaanaya shaqadii markuu ku yimaado meel u dhiga ma lahan waa inuu jidka dhigaa meel kaleetoo dhiga ma lahan marka taasaa keenayso maahan gaadiidka waaweynna waa keenaa
baabuurta jabaanka oo keliya ayaad keentaan caalamkana wadamo badan ayaa gaadiidka sameeya maxay tahay waxa jabaanka keliya aad ku doorateen inaad ka ganacsataan dadka macnaha waxay jecel yihiin baabuurtii hore maadaama ay wakhti hore ay ahaayeen talyaaniga waddanka laga isticmaali jiray gaadiidka talyaaniga ahaa waddankii wuu ka dhammaaday wuu yaraaday isberbaartiskiisa inkastoo la helayo dadka waxay xiiseenayaan wixii cusub ee oo adduunka ka socda ay xiiseenayaan gaadiidkaas jabaanka marka saasay ku doorteen dadka ay aad u xiiseenayaan dekedaha aan ka soo qaadno waxaa xama- een, sida kala duway oo kaleeto waxaan ka soo rarnaa mina khaalid mina raashid jabal cali boos waxaan keennaa boosaaso muqdisho labadaas dekedood wax ka soo dejinaa marka gaadiidka aad keenaysaan soomaaliya oo aad dubai ka soo iibisaan ma second hanba ma ted han ma gaadiid bro oo cusubba maxay yihiin marka gaadiidkaas aad ka ganacsanaysaan waxaan ka ganacsanaa waxay u badan yihiin second hand gaari gaadiid cusub oo wakaalada way jiraan laakiin waxaa inta badan la isticmaalo dadka macnaha hantiilayaasha ama ragga sare ee madaxda ama da- ragga sare ee isticmaala inta badan second handka laakiin dadka inta badan aan baabuurta aan keena second handkaas u badan yihiin marka b- bal matalan gaadiidka nooca raaxada ah maxaad nooga sheegi kartaa magacyadooda iyo eh, qiimo ahaan inta uu ku kacayo marka uu ka yimaado dubai oo qofka beledweyne loogu keeno waxay u badan yihiin dadka ay isticmaalaan baabuurta hadda la yidhaahdo noohada nissan extralka suzukida mina bajeerada jimida mina baska langruzelka baabuurtaas aad loo isticmaalaa waxaa u badan inta badan adiga mina baskoo kaleeto wuxuu ku kacaa ilaa lix kun iyo tod- lix kun shan boqol toddoba kun gaariga kaleeto suzukida waxay ku kacdaa ilaa shan kun iyo shan boqol ilaa lix kun extralka shan kun mina bajeerada saddex kun iyo shan boqol jimida afar kun adigu way kala badbedelan yihiin baabuur badan aad loo isticmaalaa intaasaa u badan macnaha dadka ay aad u xiiseeyaan marka dadka inay wax iibsadaan oo gaadiid raaxo ah guriga qofka uu dhigto een, sanadahan dambe ma u aragtaan inay dadka aada u xiisanayaan waa xiiseynayaa nin walba inta dad haddana da- na- naga dalbaysa gaadiidkii ma ku filna waxaan keenno maalintii waxaa laga yaabaa bishii inaad toban baabuur ama shan iyo toban baabuur aan keenno bishii intaan la gaarin labaatan maalmood intaan la gaarin gaadiidku way naga dhammaanayaan oo way u baahan yihiin dadkii badxirinka xilliyada badxirinka ah macnaha caqabada noogu daran oo macnaha xagga kama soo helno dooma noo soo qaadayo lama helayo maraakiibtana way yar yihiin marka xilliyada badfurinka oo kaleeto ba gaadiid fara badanaa keenaa dadkana aad u xiiseynayaan oo hadda dalabaadka oo aad u noogu badan yahay marka gaadiidka oo keliya miyaa waxa aad keentaan mase isbeerkooda iyo waxyaabo kale oo eh, dadkan eh, jooga goboladan ama dalka soomaaliya oo dubay uga baahan yihiin ayaad u fududeysaan gaadiidka iyo waxaa u badan iyo isbeerbaartigooda alaabahooda oo alaabta yusidka ah iyagana oo macnaha cuseeb ma ah sida macnaha farisyaalayaasha waxaan ku dhahaa een, turisyada candhooyinka matoorada injiinada waxaas waxyaabaha wax allaala wixii alaaba isbeerbaartigooda oo la isticmaali lahaayeen baabuurta cusub oo waddanka hadda ku cusub isbeerbaartigooda ayagana waa keenaa sidoo kale een, baabuurta oo mustacmalka oo la isticmaalo magaalada lagu isticmaalo ayagana dadka labada qofood markay rabaan inay kala gataan macnaha kalsooni iskuma qabaan waxay noo keenaan annaga dadki maadaama annaha dadki gaadiidka keenaya ama gaadiidka kala gadayay annaga noola yimaadaan markay annaga noola yimaadaan waa u qiimeynaa waa u kala gadnaa dadkaasna saasoo kaleeto barnaamijyadaasna waa sameynaa ilaa ay xad intii oo loo baahan yahay baabuurtaasna waa kala gadnaa guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan ee waryaha v o a magaalada beledweyne oo xubinta ganacsiga halkaas inoogu soo diyaariyey waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana galabnimo axada hees dabacsan oo dhegihiina ay si weyn u jeclaystaan ayaan idiinsoo gudbin doonaa goordho hase ahaatee bal qodobada warka caalamka ugu weynaan noo weydiiyo fure mahadsanid caashe Ah, madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa howlgalka midooda afrika ayaa cambaariyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ururka al-shabaab uu shalay ku qaaday xerada tababarka ciidamada ee magaalada kismaayo madaxa howlgalka aaminson ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay islamarkaana si weyn uu u cambaaraynayo wuxuuna weerarkaasi ku tilmaamay mid bahalnima dowladda britain waxay maanta safaradda ay ku lahayd magaalada teheraan ee caasimada dalka iiraan dib uga furtay halkaasi kadib markay xirnayd in muddo iyadoo xiritaanka safaaraddu uu yimid kadib markii koox ama dad dibadbaxaya xilligaasi ay ku xoomeen xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip hodmad ayaa ku sugan magaalada teheraan kaasoo si rasmiya u furay safaaraddaasi isagoo sheegay inay tani tahay maalin taariikhiya oo xiriirka labada dal dib loo soo nooleynayo saraakiisha militariga ee dalka bakistanna waxay sheegeen in afar askari ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhawaameen kadib markii koox argagixisa ay gataalo kusoo tuureen ciidanka bakistan ee ku sugan xuduudda ay bakistan la wadaagto afghanistan weerarkan ayaa ka dhacay gobolka khaybar oo ku yaala waqooyi galbeed dalka bakistan oo xuduud la wadaaga bariga dalka afghanistan dowladda bakistan ayaa dhowr jeer hore ku celcelisay in weeraro ay ka dhacaan xuduudka ay la wadaagto dalka bakistan aad yaad u mahadsantaha cabdiraxmaan haatanna waa muraadkiin lahayn mowlaana siiye mahadaan qabnaa hadday gabar intaa ku tiraada bal ka war dee waagii hore waxaa la dhihi jiray waa burura laakiin hadda ma taagna wa- hadda waxaa la yidhahdaa iga ilaali caadi iska dhig codkii fanaanada faadimo qaasin hilowle
waa tahay heestaasi faadumo qaasanaya u dambeeyey idaacadda galabnimo oo si wada jir u daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo caashe ibraahim aadan cashacuud inta aynu idaacadda fiidnimo kulmi doonno si wada jira waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo